wiil gabdhaxle iyo toban cisho meelahaas waxay ahayd ma aqaan ayaa sulxii dambe haweenaydii anqabay waxay ugu tiri wiilkii raaga ahaa caanihii maama kiska ahaa waa ka dhammaadeen caanaha maama kiska ahi siddeetan shilin bay joogaan markaas ana ma haya lacag gurigana lacagima taal waan iska baxay magaaladaan aaday bartamaha magaalada aqalka hooyooyinka meelihiisa markaan marayo ayaan xusuustay meeshii aan wiilka caanihiisii ka dooni lahaa waa laanta bankiga suba ninka madaxda ka ah muusa dheeraa la yidhaahaa markaan baabuurkii dhigtay een ka soo degtay yaa laba nin ii yeertay oo irigga hotel tuba taagan labada nin waxaa ka mid ahaa nin la yidhaha daboole allah u naxariistay wuu dhintay oo gubernadoore ahaan jiray wuxuu yidhi yamyam awkaale maanta nin ree hebel oo ree hebel ahaa tahay maalin kalena ma lihid oo wakti dambe kusoo mari maayo inaadan waxaysanna waa ku ogahay intaad nimanka martida u ah dawladda aflagaadaynayso oo gabayada u tirinayso maad maanta wax qabsatay waa maalinkaagii markaasaa waxaan ku yidhi wixii qaraabanimo la ii siin lahaa iyo waxaan bulshada ula sinaaba sawta tuugtii la siiyey maxaaba yaal meesha waana ka tegay muusaan u tegay oo laanta tuba bankiga dhex fadhiya xafiiskiisii shahabuu shubanaya wuxuu yidhi shaham kuu shubaa ii shub intaa markuu yidhaha teleefon soo dhacay waxaa soo diray nin cawil la yidhaahdo cawil waa asna eedaysana qaran wuxuu yidhi jeeg boqol kun ahaan soo dirsadaye inanka sida yaan lagu xojeyn damiin aha la ii soo dhiibay muuse wuxuu yidhi jeega nambarkiisa iyo akoon nambarkaaga labadaba ii sheeg wuu u sheegay dambadeed iyo wuxuu yidhi akoon nambarka ii keen caynkaasa mar alle markuu arkay ayuu maxay oo wuxuu yidhi oo hadda waaba cawile yarkii baa yidhi lacagta meeshan u taallaa waa bocket manigii waa intii yarayd oo hawlaha maalinkii ku bushanayay ee lacagtii dambe ninkaas bankiga dheer bay u taallaa owsina waa loo fuday intaasuu guryoomay laba dabaqana wuu dhistay lacagta siina adkaydna bannaankay u jirtaa waana intii uu hadda soo noqday muusan waxaan waxaan caana ku gatay siiyey sideed boqoloo shilin buu siiyey dukaan uu cali xaarata ku lahaa caymiska hortiisa allow kuu naxariiso yaa inta tagaan shan dhalo shan daasadood ka qaatay intaan guriguu sii socday ciir dameer gabay layidhaha soo baxay ciir dameer wuxuu yidhi caddaan iyo madow iyo guduud ciide iyo siigo adar iyo kulayl iyo qabow awd yar iyo uumi cadiin iyo baruur iyo laf iyo case iyo jiirda culaydka iyo fudayd dherer cirbaxay cimilo gaagaaban codka iyo dareenkaa nafuhu ku cabiraa hawl carabka iyo ishaara wax jira lagu caddeeyaa dukahaba codkiisuu yaqaan kii la cayni caqliga iyo tilmaantuna ku filan caamo naafa ah garaadkoo curyahan laga noqdaad ku cisi beeshaaya haddaan anigu caydahay faqrigu waa cilmi ilaahe calool lagu margeeyey eebbaheed oo cidlo u taalla ayadiiyo ciddii weheshataa carab ma waayaan wejigayga caanka anafta iyo ciribta taariikhda cimrigayga kuma iibsan karo carabka qaarkiise nin dameero ciir iyo ka lulay caano subag yeesha oo lagu cayilay maanay qorin culimo badha carab laba bilood jiray anoo caana uga waayay cawil iyo cismaan ha u rabeen malabka ceedhin wejiyada cadeeb kale shariif ha cisi qaadeen hadba faraxa ciidkii ku roga ha u ciyaareen martidooda ceebaha bukale ha iska coodeen sidii eebbaha u caabudeen eyga soo ciyaar ceesaan hinaasta roorgiga ha ula carareen canshuurtaan islaamaha ka guray caanadii ururtay iyagoo ka caasa ah wadkood ha u cayiliyeen kuwa mudan cadaabaha jannada ha u casuumeen ciqaabtana waddani ha u liseen kaa codkiisa ah ha caleema saareen kaxada ciidda dahabka ah ninna boqol kunoo calaf u galay siina ku cesheen wax kastoo calaacalahan maran la igu ceebeeyo dhulkaygoo aan caasiyey intaan ku hodmilaa caawa jacaylkayga ciiddaygu filan waanan cunayaa cabsi iyo habaar ma an qabiya cay iyo inkaar dixdan caynku hoos dhalan yahee magaxa caankaa leh cabashada dareenkay ku timid cabashada dareenkay ku timid curashadeediiye intaan cudurka faafaa ku dhicin awliyada caagan ceeb iyo ninkeedo waktigu haydin soo celiye ceeb iyo ninkeedow waktigu haydin soo celiye ciil dameer ayaa la yidhaahdaa oo canugayga curadka ahaa ayuu ahaa kaan lahaa anug laargi loo jiray anuu caana uga waaya cawl iyo cismaha u rabeen malabka ceedin ama dahabka ceedin kaasina intaasuu ahaa gabayadaas oo soo baxay bishii sideedaad kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo sideetankii maanta ka hor ma duubin anoo la sugayay waktigeeda war ilaa anagaa wax aragnay